nabadgelyo naxariis korkiina ha ahaato saaxiibadayna dhegaysanayaan waxaan idinku salaamayaa magaca eebe naxariis guud iyo midba garab naxariista oo doonayo in qof weliba uu fahmo uuna raaco jidka xaqnimada oo isaga bilaabay aad baan ugu faraxsannahay sida aan ugu soo noqonnay barnaamijkeenna maanta oo ah jidka xaqnimada markaasaa rabbiga wuxuu muuse ku yidhi bal fiiri waxaa fircown kaga dhigay sidii qof aan markaasaa rabbiga wuxuu muuse ku yidhi waxaan fircown kaga dhigay qof imtixaan ah walaalka haaruun wuxuu ahaan doonaa nebigaaga adiguna waa inaad ku hadasho waxa aan kugu amray oo dhan walaalka haaruun waa inuu fircown la hadlo si uu reer bani israa'iil u sii daayo si ay dalkiisa uga baxaan oo fircown qalbigiisana waa qallifan doonaa calaamooyinkaagana iyo cajaa'ibiyadaadana waan kugu badin doonaa dalka masar laakiin fircown kuma maqli doono markaasna gacantayda saari doontaa masar oo aan soo bixin doonaa ciidankaaga oo ah dadkaygii reer bani israa'iil waanan kaga soo saari doonaa xukumo waaweyn dalka masar markaasaa masaariyiintu ogaan doonaan inaan anigu ahay qofka mas-uuliyadda hayo markii aan gacantayda masar kugu soo fidiyo oo aan reer bani israa'iil ka dhex bixiyo iyaga markaasaa muuse iyo haaruun yeeleen sidii uu rabbiga ku amray ayay yeeleen muusena markaasaa wuxuu jiray siddeetan sannadood haaruunna wuxuu jiray siddeetan sannadood markay fircown la hadleen markaasaa rabbigu la hadlay nebi muuse iyo nebi haaruun oo wuxuu ku yidhi markii fircown idinla hadlo oo idinku yidhaahdo cajaa'ibtiisuna markaas waxaad haaruun ku tiraahdaa ushaada qaado oo fircown hortiisa ku tuur si ay abeeso u noqoto markaasaa muuse iyo haaruun bal raximahullaah waxay u tageen fircown oo waxay yeeleen sida uu rabbiga ku yidhi markaasaa haaruun ushiisa ku tuuray fircown iyo addoommadiisii oo waxay noqotay abeeso fircown markaasuu wuxuu ku yidhi raggiisa xikmadda lahaa iyo saaxiriintiisii markaasaa faallooyadii masarna iyo yana yeeleen sidii si la eg oo falfalkoodii ku sameeyeen waayo nin weliba wuxuu tuuray ushiisii markaasay waxay noqdeen abeesooyin laakiinse ushii haaruun baa wada liqday ulshooyinkii ulooyinkii ama ulahoodii markaasaa haaruun ushii ku hortuuray fircown iyo addoommadiisa oo waxay noqotay abeeso fircown markaasuu wuxuu u yeedhay raggiisa xikmadda lahaa iyo saaxiriintiisii markaasaa faallooyadii masarna iyana yeeleen si la eg oo falkoodii sameeyeen waayo nin weliba wuxuu tuuray ushiisii markaase waxay noqdeen abeesooyin laakiinse ushii haaruun baa wada liqday ulahoodii oo dhan qalbigii fircown wuu sii qallifsanaaday waa mana u dhegaysan iyagii sidii rabbigii yidhi markaasaa rabbigu wuxuu muuse ku yidhi fircown waa magacaaga oo u diidayaa inuu dadka sii daayo bal subaxda fircown u tag waayo aroorta wuxuu taagaa biyihii haddaba waxaad istaagtaa webigii qaarkiis inaad la kulantid isaga oo gacanta waxaad ku qaadataa ushii abeesada noqotay waxaad isaga ku tiraahdaa rabbiga ilaaha ah oo abuuray nebi ibraahim iyo nebi isxaaq iyo nebi yacquub bal raximahullahu ayaa doonaya inaad dadkiina oo dhan samata bixisaan oo wuxuu ku kaloo ku yidhi sidii daa dadkaagu ha tagaane inay cidlada isugu adeegaan oo bal eeg hadda ka hor iima aad maqlin oo waxaa rabbiga ku yidhi tan ayaad ku ogaan doontaa inaan rabbiga awoodda leh ahay casa wajalla bal ogow usha aan gacantaaga ku hayo ayaa ku dhufan doonaa biyaha webiga ku jira markaase waxay u roogmaan doonaan dhiig oo kulanka biyaha ku jiraan oo kalluunka biyaha ku jiraan waxay waa wada barakeetiin doonaa markaasaa webigii soo uri doonaa kolkaasaa masaariintu aad u nabcaan doonaan inay webiga biyo ka cabaan rabbigu wuxuu muuse ku yidhi waxaad haaruun ku tiraahdaa uushaada qaado oo gacanta ku korfidi biyaha masar iyo webiyaashooda iyo durduradooda iyo galaaladkooda iyo balaayadooda biyaha ah oo dhan si ay u noqdaan dhiig oo dhulka masar oo dhammu wuxuu noqon doonaa dhiig midan oo ku jiro jiri doona webiyaasha qooriga ah iyo webiyaasha dhagaxa ahba markaasaa rabbiga wuxuu muuse ku yidhi fircown u tag oo waxaad ku tiraahdaa waxaa rabbiga leeyahay dadkayga si aad ha tagaane siidaa dadkayga siidaa ha tagaane inay aadaan markaasaa rabbiga uhi markaasaa muuse u tagay oo wuxuu ku yidhi farcown siidaa dadkayga ha tagaane ha ii adeegaane oo haddii aad ii diido inaad sii daysid bal hadhow ogow waddankaaga oo dhan waxaa ku soo noqon doonaa raxyo oo webiga waxaa buuxsami doonaa raxyo markaase waxay tegi doonaan oo geli doonaan gurigaaga oo qowladaada aad seexatid iyo sariirtaada dusheeda iyo guryahaada addoommadaada oo dhan iyo dadkaaga dushiisa iyo foornooyinkaaga dhexdooda iyo weelashaada wax lagu caaj jiimo oo dhan iyo raxyadu waxay kor fuuli doonaan adiga iyo dadkaaga iyo addoommadaada oo dhanba markaasaa rabbigu wuxuu muuse ku yidhi waxaad haaruun ku tiraahdaa gacanta adoo ushaada ku haysta ku fidi webiyaasha dushooda iyo durdurada dushooda iyo baaliyada dushooda iyo raxyo ku soo daa dalka masar markaasaa haaruun gacanta ku korfidiyey biyihii dalka masar oo dhan kolkaasaa raxyadii soo baxeen oo qaariyeen dalkii masar fircown kolkuu arkay inay joogsadeen roobkii iyo roob dhagaxyaalihii iyo onkodkiiba ayuu webiga sii dambaabay ayuu weliba sii dembaabay oo qalbigiisana wuxuu sii qallifayey si isaga iyo addoommadiisa qalbigooda way qallifnaadeen oo fircoon qalbigiisa waa sii qallifnaaday oo reer bani israa'iilna siima u dayn inay tagaan sida rabbiga muuse afkiisa kaga hadlay markaasaa muuse iyo nebi haaruun bal raximahullaahu waxay u tageen fircoon oo ku yiraahdeen ilaahii abuuray nebi ibraahim iyo nebi isxaaqi ama nebi yacquub wuxuu ku yidhi ilaa goormaad diidaysaa inaad ereygayga raacdo dadkayga markaasaa muuse wuxuu ku yidhi yidhi dadkayga siidaa ha tagaane inay ii adeegaan laakiinse haddii aad diido inaad dadkayga sii dayn weyso bal ogow berito dalkaaga ayax baan ku soo dayn doonaa oo dhulku qaari doonaa oo si aan dhulka loo arkin oo wuxuu cuni doonaa wixii ka baxsaday roobkii dhagaxyada lahaa oo idin haday oo wuxuu kaloo cuni doonaa geed kasta oo duurka idinkaga baxay oo wuxuu ka buuxsami doonaa guryahaaga iyo guryaha addoommada iyo guryaha masaariyiinta oo dhan si aan aabbayaashiin iyo awoyaashiin midkoodana arag tan iyo waagii ay dhulka joogeen ilaa maantadan kolkaasuu ka noqday oo ka tegay dhegeystayaal sheekadaasi waxay ku qoran tahay kitaabka towraadka uu qoray nabi muuse bal raximahullahu waa qisadii muuse iyo fircawn dhex martay dhegeystayaasheena qiimaha iyo qadarinta mudano haddii aad qabtaan wax su-aal ah ama aad doonayso inaad wax ka kororsataan barnaamijyadeena maanta fadlan inala soo xiriir ciwaanka yagu waa radio somaly one at gmail dot com mar labaad imailka yagu waa radio somaly one at gmail dot com
xamar waa halkay ku noolaay xaqiiqdii soomaali wey xamar waa dhulkeennii hoyae xamar waa laygu dhalay xamar waa halkan ku koray xamar waa halkay ku noolaay xaqiiqdii soomaali wey xakiinkoo nabad ka yahee xamar way mudan tahee ballana nooga xijaab xamar way mudan tahee xaggiina idinna dhaha xakiimkoo wajib ducada xamar haynoo samaatee xamar way mudan tahee ballana nooga xijaaba xamar way mudan tahee xaggiina idinna dhaha xakiimkoo wajib ducada xamar hay inoo samaatee xakinko nabadkaye xamar way mudan tahe lana nooga xijaab xamar way mudan tahe xagiina idina dhaha xakiimko wajiib ducada xamar hay inoo samaate xamar hay inoo samaate xamar hay inoo samaate dhegeystayaasheenna qiimaha iyo qadarinta mudana waxaynu soo gaarnay gebgabadii barnaamijkeenna jidka xaqnimada haddii aad doonaysaan inaad su-aal ka dhiibataan ama aad wax ka kororsataan fadlan inala soo xiriira imeilkayagu wa radio somaly one at gmail com mar labaad imeilkayagu wa radio somaly one at gmail dot com intaynu hawada dib ugu kulmayno waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo